إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa soomaaliya ka hirgelinaysa nidaam lagu kaydinayo xogaha bulshada soomaaliyeed taas oo ka turjumaysa gumaysiga uu dalka ku jiro ciidamada booliska maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo ka tirsan kooxaha burcadbadeedda mu'asasada alkataayib ayaa baahisay fariin ka socota maxbuus ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii elcadde shacabka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa aragtidooda ka dhiibtay safarkii uu dhowaan xasan sheekh ku tagay dalka itoobiya halkaasoo uu kula kulmay abiy axmed kalluumaysato muddo shan iyo labaatan maalmood ku lunsanaa badda ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho iyagoo ka warbixiyey xaaladda ay ku sugnaayeen intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faah-faahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo dhan dowladda maraykanka ayaa soomaaliya ka hirgelinaysa nidaam lagu kaydinayo xogaha bulshada soomaaliyeed taas oo ka turjumaysa gumaysiga uu dalka ku jiro faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya farxaan cali xafiiska f b i-da maraykanka ayaa soo saaray codsi la xidhiira in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka xadidaadda ee biyometri oo ah sawir laga qaadayo bu'da isha kaasoo loogu talagalay in lagu kaydiyo xogaha dadka si dabagal loogu sameeyo wakhtiga loo baahdo tallaabadan ayaa qayb ka ah mashruuc ballaaran oo loogu magacdaray tirakoobka soomaaliya kaasoo lagu doonayo in dadka soomaalida ah lagu kaydiyo xogahooda si ay u noqdaan kuwa ay si fudud u dabageli karto dowladda maraykanka ee duulaanka qaawan ku joogta soomaaliya f b i-da maraykanka ayaa si gaar ah waxay u doonaysaa in mashruucan ay ku beegsato culimada aqoon-yahanada ganacsatada iyo ardayda iyadoo ku doodayso inay qayb ka tahay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada waxaana hirgalka mashruucan ay ka dhigan tahay in malaayiin ruux oo soomaali ah ay si dhow ula socoto ameerika xogahooda gaarka ahna isha lagu hayo hay-adda f b i-da maraykanka ayaa hadda raadinaysa shakhsiyaad aqoon u leh majaalkan oo uga shaqeeyo xafiiskooda soomaaliya kuwaasoo howshoodu noqonayso ciladbixinta qalabyada shaqada tababaridda saraakiisha soomaalida ee maraykanka u shaqaynaya iyadoo sidoo kale f b i-du ay baadigoobayso qandaraaslayaal qaata soo iibinta qalabyada shaqada iyo howlgelintoodaba arrinta la yaab kale waxay tahay in f b i-da maraykanka oo ah hay-ad maxalli ah oo loogu talagalay sugidda amniga maraykanka ay soomaaliya ka fuliso howlo sirdoon oo baaxaddan leh taasoo muujinaysa in maraykanku u arko soomaaliya inay tahay gobol ka mid ah gobollada dalka maraykanka haddii f b i-du u hirgelo mashruucan waxaa halis amni ku jira guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda haldoorka ah ee indhaha bulshada ah maxaa yeelay wuxuu maraykanku culaysyo ku soo rogi doonaa ganacsiga xorta ah howlaha waxbarasho ee jaamacadaha iskuullada iyo masaajidda iyadoo qofka soomaaliga ah aanu la gaar noqonaynin xogaha ehelkiisa iyo ganacsigiisa intaba ciidamada booliska maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo ka tirsan kooxaha burcadbadeedda tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed qaasim ciidamada booliska maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen xubin sare oo ka tirsan kooxaha burcadbadeedda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug howlgal ka dhacay ayaa lagu soo qabtay nin lagu magacaabo cali axmed cali shirwac oo la sheegay inuu ahaa xisaabiyihii markabkii m v cabdalla oo laga lahaa dalka bangaladesh taliyaha qeybta booliska gobolka mudug gaashaalla sare maxamuud cabdixakiin yuusuf ayaa sheegay inay si adag ula dagaalameen kooxaha burcadbadeedda cid kasta oo falkaas kulug lahna ay maxkamadda soo taagi doonaan si dhab ah looma xaqiijiyo karo sheegashada maamulka la baxay puntland ee ah inay gacanta kusoo dhigeen xubin ka tirsan kooxaha burcadbadeedda waxaana maamulada ka jira soomaaliya ay inaha ka daawadaan maraakiibta shisheeyaha ee boobaysa khayraadka iyagoo heshiisyo ku sheeg la gala halka ay dhacda in kalluumaysatada soomaaliyeed ay dhibaateeyaan iyagoo ku tilmaamaya inay burcad yihiin muasasada alkataib ayaa baahisay fariin ka socota maxbuus ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii celcadde warbixinta muuqaalka waxaa soo jeedinaya maxamed daahir
My name is Gershom Wanyunyi Wasike. I'm 58 years age from tribe of Luya from Trans Nzoia County.
fariin ka timid mid ka mid a maxaabiista ciidamada kenya ee lagu qabtay dagaalkii taariikhda galay ee ceelcadde ayay xalay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin muuqaalka oo soconaya qadar ku dhow toddoba daqiiqo ayaa lagu dhex arkayaa girishon waniyuuna wasiike oo konton iyo siddeed sano jir ah ka hor inta uusan hadin waxa uu dhan kasta ka eegayaa haraadiga mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee lagu gubay dagaalkii ceelcadde isagoo dib u milicsanaya xasuustiisa ku aadan khasaaraha iyo wacdaradii maalintaasi ay dagaalka kala kulmeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya askarigan ayaa ka soo jeeda qabiilka luuya isagoo ku dhashay galbeedka waddanka kenya sarkaalkan ayaa ka mid ahaa qaybta lixdan iyo lixaad ee ciidamada madaafiicda kenya tani waa fariinteedii labaad oo aan dirayo ayuu yidhi sarkaalkan isagoo wax nasiib ah ku tilmaamay in xilligan uu soo gaaray isagoo badqaba This is the second time I'm sending my message. I never thought that I will still be alive at this time. I'm lucky to be alive and able to talk to my people one more.
waxa uu rajaxumo ka muujiyey sida dowladdiisa ay u dayacday noloshooda kana gaabsatay inay dib u helaan xorriyaddooda fursaddan ayuu kula hadlay ciidamada kenya ee uu qaybta ka ahaa I want to take this chance to talk to my fellow brothers who are in the KDF. We are soldiers like you for so many years. We are brothers, and brothers should feel each other. We, as a group of prisoners, we have requested you to assist us in this difficult situation we are. Do all possible means to get our freedom.
ugu dambayntii sarkaalkan waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey dalabkooda ku aadan in laga caawiyo sidii ay xorriyaddooda u heli lahaayeen So please take action to help us and my brothers to get this freedom. Today we are still alive. We are tired of this unchanging situation. Please help us to get our freedom.
muddo siddeed sano ah ayaa gacanta xarakada al-shabaab waxaa ku jira maxaabiis aanan si rasmi ah tiradooda loo haynin oo lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ehelada ciidamada iyo saraakiisha u dhashay kenya ee ku jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa marar badan warbaahinta la hadlay iyagoo dowladooda ka dalbaday in ay qaado tallaabo kasta oo suurtagelin karta inay dib ula midoobaan wiilashooda ku jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin balse sida sarkaalkan uu sheegay dowladda kenya ayaa beel ka sheegtay noloshooda iyadoo isku dayeysa in ay dejiso ehelada ayay u sheegtay in ay geeriyoodeen maxaabiista lagu qabtay dagaalkii ceelcadde shacabka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa aragtidooda ka dhiibtay safarkii uu dhowaan xasan sheekh ku tagay dalka itoobiya halkaas oo uu kula kulmay abiy axmed faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya mubaarag cumar iyadoo dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh loogu yeeray magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa waxaa aad u hadalhaya dadka soomaaliyeed ee jooga dalka iyo dibaddiisa bulshada ku nool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ka aragti dhiibtay safarkii uu dhowaan xasan sheekh ku tegay dalka etoobiya halkaas uu kula kulmay abiy axmed qaar ka mid a dadweynaha warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso ayaa tilmaamay in xasan sheekh aanu caqli lahayn laguna tilmaami karo nin waalan oo uusan ahayn madaxweynaha soomaaliya run ahaantii eh, waxyaalaha uu xasan sheekh maxamuud ku tegey adis ababa waa its shameful waa wax laga xumaado weeye Een, baalmadow baa insha allahu een, u soo kordhay soomaaliya Een, run ahaantii waana laga tiri doonaa insha allahu tacaala baalka madow xasan uu noo keenay waa masiibo naloo soo diro weeye Een, ninkan waa nin mentala weeye he is on medicine weeye nin daawo qaata weeye soomaaliya ninkan in laga qabto weeye insha allahu itoobiya ha tago wuxuu doono ha kala soo kulmo marka waxaan u arkaa safarki- safarkiisa waxaan u arkaa inuu dee isagu iska baashaalo waa baashaalayaae soomaaliya maaha madaxweyne soomaaliyeedna ma jiro etoobiya colaaduu la lahaa wuuna la dagaalamayey laxdaatul akhiira u dembaysay uu hadda badihii iyo wixii saxiixay Ee, anigu khaladay ila tahay markii hore oo teeramkii horena haddee gebraa u fadhiyey madaxtooyada siyaasadda soomaaliya hadda iska xumaatay haddee maantay ee, madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed yaa ku awood badan dalka soomaaliya su'aashaasaa isweyddiin mudan dhowaana ahayd markii abiy axmed uu adis ababa ugu yeeray xasan sheekh kaas oo kala hadlay sidii lagu dhaqangelin lahaa heshiisii xaaraantaha ee lagu gacangelinayey qaybo ka mid ah badda soomaaliya dhegaystayaal halka warkan aad kala socotaan ah waa raadiyaha alfurqaan kalluumaysato muddo shan iyo labaatan maalmood ku lunsan ah badda ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho iyagoo ka warbixiyey xaaladda ay ku sugnaayeen ibraahim maxamuud cali iyo sharma arkan nuur oo ahaa kalluumaysato u shaqo tegay xeebaha magaalada muqdisho ayaa cillad qabsatay doontii ay wateen waxaayna sababtay in shan iyo labaatan maalmood ay badda ku jiraan iyagoona hadda dib ugu soo laabtay dalka waxayna ka warbixiyeen xaaladda qabsatay sida ay ku noolaayeen iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen intii ay ku jireen badda doontii aa nala qalibmatay alxamdulilah dhowr marka waa aragnay waana haleeli waayeen ilaah kuma darnaaday anagoo xadka ka baxnay xadka kenya hataa ka bixi rabna xadka kenya kun iyo konton sideed meel anagoo noo jirto markabkaa na helay ilaah maad iskale markabka markabka asoo singabore u rarnay loo xabiilay jina jina markaa galnay niman booliisa noo imaadeen waana baareen aniga hoostana waa ka bokay biyaha cusbada iga cuneen aniga buumooyina wadana bes wax kale ma wadana iyo jaakado aan ku badbaadina biyaha noo imaanaya waa naga tuuraayeen adna waa soo dabaalanayna waa soo korayna doonta intaas ilaaha markasta ilaaha salaadaan tukanaynay ilaahaan tuugaynay ilaah muxuu nooga aamiyey biyaha ilaahay qandac nooga dhigaya biyaha dhaxan ma ka dareemaynin xilligan waxaa badda ka jiro dabaylo xoogan kuwaasoo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada soomaaliyeed isku soo wada duub oo kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa waxa ay marar badan la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeyso maraakiibta shisheeye ee guranaya khayraadka ummadda dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga inta